This is SBS Radio broadcasting in Somali.
halkani waa idaacadda s b s laanteeda af soomaaliga waa aniga oo ah ciise maxamuud dhowowa khadka taleefonka waxaa haatan si toosa ugu jira mukhtaar axmed oday oo ka mid ah isagu dadka odayaasha ee ku jira baarlamaanka dowlad goboleedka puntland waxa uu ka mid yahay dadkii maanta fadhiyey baarlamaanka gudihiisa maadaama uu yahay xildhibaan ka tirsan dowlad goboleedka puntland maanta ayaa halkaa waxaa dowladdu ay keentay oo lagu gudbiyey sida warkuu sheegayo shuruucda lagu maamuli doono arrimaha khayraadka ama batroolku uu ka mid yahay mukhtaar mar dhaweyd aan khadka teleefon kula hadlay waxa uu ii sheegay inuu kasoo horjeedo sidii wax loo abaabulay iyo sidii wax loo dhameeyey labadaba marka u horeysa balaan mukhtaar kusoo dhaweeyo raadiyaha kan s b s marka u horeysa mukhtaar eh, maalin wanaagsan
maalin wanaagsanoo waa walaal Eh, mukhtarow eh, sidaan maqlaysaba waxaa ka mid tahay dadka odayaasha ee baarlamaanka ku jira oo ah xildhibaanada maanta waxaa la keenay baarlamaanka sharci sharcigaa waxaa tiri waa kasoo horjeedaa maxaad uga soo horjeedaa bismiillaahi raxmaan raxiim walaalna waxa weeye sharcigaas horta khayraadka in la soo saaro sharcina loo sameeyo baarlamaanka oo dhami diyaar buu yahay laakiin habka loo maray iyo nidaamka la waafajiyey ayaa la isku khilaafay ma garata Ah, waa gartay muxuu yahay marka dhibaatada ay ee aad tirsanaysa
waxay tahay walaal horta een, een, puntland waa maamul goboleed ka tirsan dowladda federaaliga ah, ma garata waa gartay Een, waxa weeye waxay leedahay baarlamaan ka kooban lixdan iyo lix waxayna u qaybsantaa saddex gole ma garata gartay Ee, lamber kow golaha xukuumadda waxaa lasoo dhisay dhawaan dhawaan haddii la dhisay sharciga puntland wuxuu dastuurku qeexayaa in la hor keeno golaha wakiilada kadibna la ansixiyo ma garan waa gartay waa waa xukuumadda ha kabacdi waxa weeye xukuumaddii oo aan la ansixin ayaa waxaa lasoo marsiiyey xeera kan oo qabyaa oo aan dhamaystirnayn een, khayraadka iyo nidaamka loo maamulayana aysan sax ahayn oo si maaragtay ku filan ayan usoo gudbin ma garan waa gartay haddaba waxa weeye marka maadaama anagu aan nahay golaha xeer dejinta awoodaha aanu leenahay ilaah baa awood leh waxa weeye wax ku daridda wax ka dhimidda diidmada iyo ogolaanshaha ma garatay waa gartay Eh, laakiin mukhtarow Een, haddaan danta danta haddaan u gudbo waxay tahay wax reer kasta oo gole uu keeno waxaa dastuurka dowlad goboleedka puntland uu qeexayaa farq- een, qodobka afartan iyo lix dhibic sideed in sharci kasta oo la keeno qodob qodob looga doodo markaa ka bacdina waxa weeye codayntii la geliyo ma garat waa gartay waa la codeeyey waxaana maqashoonahay koob iyo labaatan qodobka marka codayntu ay u dhacday xeera kan lamber kow waxa weeye waxaan isagoo aan la qod- laga doodin ayaa si tajuub ah oo ku-tigirsal awoodeeda waxaa u maruqsaday guddoomiyaha golaha wakiilada ma garat waa gartay sidee buu sidee buu bacdii haddii waxa weeye cod buu geliyey codkiina wuxuu u dhacay kow iyo labaatan diiday iyo kow iyo labaatan ogolaatay iyo lix aamustay ma garat waa gartay
afartan iyo sideeda mudanaa fadhiday intaa markay u dhacday codkii waxa weeye waxaa waajibka goluhu ahaa in lagu celiyo marka labaad hadduu isla ekaado ayuu awoodda wuxuu u siinayaa xeer hoosaadku inuu cod dheeriya yeelan karo ma garat waa gartay oo isagu eh, codayn karo markaa
ha marka cod dheeriya uu la imaan karo waxa weye haddaba xeer hoosaadka golaha wakiilada oo xeer lambar la yidhaahdo ee, lambar afar soona baxay labiyo labaatankii bishii labiyo tobnaad laba kun iyo lix uuna saxeexay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland markuu arkay qodobka konton iyo afraad farqadiisa afar iyo tobnaad oo sheegaysa inuu madaxweynuhu leeyahay inuu saxiixo xeerarka ay golaha wakiiladu ansixiyaan uuna sidaa ku dhaqangeliyey madaxweynaha dowlad goboleedka puntland mudane maxamuud muuse xirsi guddoomiyaha baarlamaanka oo isaguna maanta lagu jajuubayaa inuu hal mar markuu cod la geliyo in uu ansax yahayna xeerkan oo isaguna uu saxiixay saddex iyo tobankii bishii kow iyo tobnaad laba kun iyo lix xeer lambar een xa ga wa isbaro da ga ba puntland een lix iyo tobankii een laba kun iyo lix kuna saarsan xeer hoosaadka een golaha wakiilada dowlad goboleedka puntland ayaa wuxuu qeexayaa codka markii laba jeer lagu celiyo oo isla ekaado mar saddexaadka inuu guddoomiyuhu awood u yeelanayo codka dheeriga ah ma garat waa gartay marka had jeer waxaa leedahay labada waxyaabood oo muhiimka ah halkan waxa weeye kow markii u horreysay lagama doodin baa leedahay mar labaadkiina ha kuma fil ha mar la- kuma fillayn markii koowaad kuma fillayn in maaragtay waxaa loo baahnaa in la isla deexo xuduudaha khayraadka la qaybiyo in gobolka laga soo saaro intuu yeelanayo sida loo qaybsanayo federaalka oo aanu ka tirsannahay systemkii in baarlamaanku ka beeraandego markuu ka beeraandego qodob qodobna uga doodo wixii markaa kasoo horjeeda dastuurka iyo xeerarka u degsan maamul goboleedka puntland inaanu ka saaro markaa kabacdina ay odayntu timaado baan qodobka koowaad horta ku diidanaa oo sheegaya in qodob qodob looga diido oo dastuurkuna uu ka deexayo afartan iyo lix dhibic sideed dastuurka maamul goboleedka puntland intaa ma garata waa gartay marka dhinaca kale ee midda labaad oo arrinta ugu muhiimsanna waxa weeye waxay ahayd in haddii la gelinayo codayn marka u horreysa haddii sla- laysla ekaado mar kale la sameeyo oo haddii mar labaad laysla ekaado markaas uu mar labaadkaas guddoomiyuhu codkiisa dhinacuun ku daro saas weeye soo maaha hay xeeroosaadka qodobka saddex iyo tobnaad dhibic sideed ee xeeroosaadka aan lambarkiisa iyo sida uu faafinta rasmiga ugu soo baxay aan kuu sheegay wuxuu qorayaa had ma haddii haddii laba jeer codku isla ekaado mar saddexaadka inuu guddoomiyo cod dheere yeelan karo mana dhicin hal mar baa codka la qaaday halkii mar oo la qaadayna wuxuu ku dhacay labaatan iyo kow diiday labaatan iyo kowna ogolaatay iyo afar ah aamusa ma garan lix lix aamusa lix a- lix aamusa halmaalkuma lix aamusa markaas afartan iyo sideed aamudanaa fadhiyay gartay
marka waxaan halkaan ka cadaynayaa ka xildhibaan ahaan anigoo aan diidanayn maslaxadda dalka iyo dadka anoo aana iska kor keenayn shuruucda iyo nidaamka adeegsanayana shuruucda dalka iyo dadka u degan iyo qawaaniinta dalka in ay tahay laaxin aan jirin oo uu guddoomiyuhu maruuqsaday xeerakanna uu qabyo yahay goluhuna uusan ka doodin codayntu say u dhacdeen ayaan shari ahayn isagaa ku saxean xeeroosaadka sidaa u qeexaya guddoomiye axmed cali xaashi baa ku saxeexan maxamuud muuse xirsi oo madaxweynaha dowlad goboleedkeeda ku saxeexan faafinta rasmigaa buu kusoo baxay annagu wixii aanu sharci ahayn maadaama aanu sharci dejinahay waa naga reeban yihiin intaa ma garan waa gartay maxaad maxaa marka idiin talaa sidaa ka warqabto arrintan badroolka iyo arrimahan sharcigu waxay salka ku hayaan ee arrimo ku saabsan shirkado shisheeye oo waddanka khayraad raba inay ka baaraan ee marka arrintan oo dhan baa internationaala oo waxaa moodaa inay meel fog ee ay- ay salka ku hayso oo internationaala marka arrintan haddeer dowladdu ay sharcigeeda dhammaynayso sidee bay idinla muuqataa idinka in ay dhibaato u keeni kadho oo idinka dhexdiina dhibaato u- isugu kin keeni kadho ama dadka Eh, ama dadka waa iyagu mahadsan.
doonaya inay wax ka baaraan sidee bay dhibaato ugu keeni doontaa inay wixii baaraan ama ayyan baarinba Een, waa mahadsan tahay horta waxa weeye een, wax kasta waxay leeyihiin waddo loo maro qawaanin iyo sharci baa hor loo degsaday waxaanu anagu ilaahsana haddaanu nahay xeer dejintii xeerarka aanu samaysanay baana kala hagaa Ee, qofna hadan tiro iyo muran waxba kuma qaadi karo waxay tahay waxa weeye golihii wakiiladu waa noo furan yahay saad og tahayba waxaanu een, fadhinaa hadda fadhi aan caadi ahayn oo laysugu kaa yeeray oo shan iyo toban cisho soconaya balowdana bishaan shan iyo tobankeedii waa laga doodayaa waana laga wada hadlayaa wixii ay goluhu isla qaataan ayaana sharci noqonaya ma garan waa gartay laakiin mukhtaar sidaa aad sheegayso haddii shan iyo tobankii laydiin keenay laydiin furay oo ahaa fadhi dheeraada ma uusan ahayn sida internetyada ku qoran in doodu mar hore bilaabatay arrintan ku saabsan Een, mark een, markii haddaan kugu noqdo halkaa qodobkaas waxa weeye fadhigu markuu furmay golaha wakiilada een, maalintii koowaad waa laysku qabtay oo xeerakan waa laga dooday maalintii labaadna buuq baaba dhashay marka bacdii guddi baa loo qabtay guddigii baa een, shalay baarlamaanku fasaxa buu ahaayo guddigii baa la maqnaa guddigii maanta hadday keeneen oo wixii ay soo arkeen ay akriyeen waxay ahayd in laga doodo oo markaa kabacdi qodob qodob looga doodo guddigu waxa ay ma ku dareen guddigaa waxa ay ka reebeen ma guddigaas ka arrinta soo jeediyey jeedi guddiga miyaa soo jeediyey in gadaal Marka- loogu noqdo oo gadaal looga doodo misena waxa weeye dee codayntii baa lagu celinayaa waxa sharcigan ku ansaxsaxmi karaa markii qodob qodob looga doodo sida uu qabo dastuurka dowlad goboleedka puntland qodobkiisa een, afartan iyo lixaad dhibic sideed sharci kasta ama xeer qaynuun kasta oo ay soo gudbiyaan golaha xukuumaddu waxaa looga doodayaa bay farqadaas tilmaamaysaa qodob qodob markaa kabacdi hod la gelinaya waxa weeye marka wixii habka sharci darrada uu guddoomiyuhu mariyey baarlamaankuna saad og tahay cod buu wax ku kala helaa iyo aqlabiyad markii waxa weeye broceska la mariyo haddii ay noqoto codku sidaa iyagu ay rabaanna waxa weeye waxba kama qabno haddi cod baa wax laga helaa haddii kaloo ay noqoto marka in maaragtay sidaas la mariyo oo wax saa u dhacdana cod baa lawa laakin habkan marooqsiga oo codkii oo aan dhamaystirnayn uu guddoomiye ku dhawaaqay oo isaga laftigiisa uu dembi ku jiro ku-tigrisal awoodeeda golaha awoodda golaha ah ay tahay ayaanu ku haysanaa ma garat waa gartay ma wuusan eh, dhici karin ninka dhinaca kala jooga oo is- isagu u eh, codeeyey in sharciga la meel mariyo oo koob iyo labaatanka ogolaatay ka mid ah inuu yidhaahdo sharcigan eh, waa laga dooday dhowr ayaamood baa laga doodayey guddi baa loo saaray guddigii loo saarayna markii la keenay waxay ku taliyeen in eh, loo codeeyo ma wuusan saa odhan karin sababtoo warar saasaa jira maya xeerkaan lagama doodin markii ugu horreysa oo golaha la keenay oo buuq u dhaliyey sida haddaba codeynta kaaga muuqatana baarlamaanka waa ku kala qaybsamay qayb baa waxay yidhaahdeen bahalkan waa laaxinkiisaa badan ama maaragtay waxyaala aan maaragtay maslaxadda dadka iyo dalka ku jirin baa ku qoran qaybta kalena waxay soo jeedisay in la lafaguro oo la kala qaybiyo sidaa iyadoo lagu kala qaybsan yahay baa guddigii wax ka soo taataabtay iyadoo ayaan ku fillayn muddada la siiyey oo guddiga laftigiisa colayd lagu saaray isla maalintiiba inay soo celiyaan arrintu si kastaba ha ahaatee iyadoo markaa aan laga doodin ayaa haddana codayntii la geliyey qodobka oo laysku haystaa marka waxay tahay markii hore oo waxyaalo badan oo laysku haysay ay ku jireen xeerakan oo doodiisii uu soo dhaafiyey guddoomiye uu diiday waxaan marka ku cadaynaya inaan lagaba doodin markii horeba ee laysku qabsaday xeerkaani sax maaha iyo waa sax kabacdina guddiga saa loogu saaray ma garan marka eh, eh, dabcan saddexda waxyaabooda ugu waaweyn waxa weeye iyadoo aan laga doodin iyadoo eh, cod loo qaaday iyo codkii la qaaday oo ahaa sidaa u dhacay inuusan isagu soo dhexgelin marlabaadka maahay saddexdaa weeye waxa ugu weyne marka markii taa laga tago eh, qodobada ugu waaweyn oo adiga iyo dadka kale aad diidantihiin maxaa ka mid ah annagu waxaanu maqashoonahay in la yidhi waxba lagama baari karo cayn eh, sool iyo sanaag ee dad badan inay arrintaa ka soo horjeedaan adiguma dadka noocaas ku jira baa tahay Een, sidaad og tahay horta waxa weeye puntland waxa weeye waa in la yaqaan gobollo la yaqaan oo gaar ah gobolladaasina waxa weeye waxay ku cad yihiin dastuurka maamul goboleedka puntland saa og tahayna gobollo kamid ah la haystaa Een, iyadoo marka xuduudihii iyo wadankii khayraadka qaybsanayay iyo intii ku bahawdeeda qayb maqan tahay xildhibaanada qayb ayaa waxay qabtaa in lamber kow la sugo xuduudaha maamul goboleedka puntland oo dastuuri ah ma garad marka labaad loo gudbo amniga la sugo marka labaadna loo gudbo sidii khayraadka loo qoondaysan lahaa loona kala xadayn lahaa degmooyinka iyo gobollada khayraadkaasi uu dhex yaallo ma garat Ah, waa gartay laakiin haddii meeshii eh, laba saddexdan meelood oo sool iyo sanaag iyo cayn idinkuna dowlad ahaan aydan awood u lahayn aa haatan ku qabsataan magaaladii laascaano la yidhaahdo oo eh, dowlad kale oo iyaduna le somalilan baana la yidhaahdaa ay haysato eh, ma waa laydiin arkay inaa marka cunaqabatayn ama jajuuba ku haysataan gobollada kale oo laga yaabo inay wax baartaan bismillahi raxmaan walaal waxa weeye horta puntland saad og tahayba waa goob nabadeed soomaaliya oo dhanna waa og tahay oo waxa weye dhinaca nabadda hooyada nabadda weeye puntlandna marka mar walba waxay gobollada ka maqan ku doonaysay in ay maslaxad ku raadiso walaalnimo ku raadiso waa dadkoo dhan way is yaqaanaa xuduudahana waa la yaqaan haddii marka ay ku imaan weydo maslaxadda iyo nabadda loogu baaqay nimankaas soo duulay oo yimi gobollada puntland oo sheeganaya inay ka goosteen soomaaliya inteeda kale hadday ka bixi waayaan bay imaanaysaa tillaabadii laga qaadi lahaa ee laga qaadi lahaa laakiin weli waxaa la wadaa waan waan inay ka baxaan sida madaxweynaha dowladda federaalka maxamed mudane cabdullaahi yuusuf axmed uu ugu baaqay inay ka baxaan gobollada ay ku soo duuleen ayna ka mid yihiin iyaga laftigoodu soomaaliya inkastoo iyagu gaar ay isu magacaabeen oo ay rabaan inay xoog soomaaliya ku kala googooyaan waxaanu idiin sheegaynaa oo soomaalidana dhegaysanaysa u sheegaynaa soomaaliya inay mid tahay Wa- aanuna doonayno inaanin xoog ku goosanayo Wa- gobolladayadii aanan ugu dulqaadanayn waa gartay dib dhowna ay imaan doonto in dib loo soo celiyo markaa kabacdina khayraadka iyo waxa weeye wadanka maslaxadiisa laga talin doono marka.
wa- waa gartay waa gartay mukhtaaro ee mukhtaaro dad badan baa waxay isku hayaan dowladdan awoodeeda iyo waxqabadkeeda iyo kulli inayan wax saa u weynahayn ee haddeer sidaynu ka warqabno xalay magaalada ee boosaaso iyo qarni dhexdooda dagaalo baa ka dhacay ee ciidamo aan dowladda ka mid ahayn iyo ciidamo kale baa madaxa isku qaatay ee marka idinku sidee baa rabtaan inaa sharci noocaasa loo baasgareeyo ama loo gudbiyo idinkoo taladii waddanka iyo xooggoodii inta haddeer haddii lasoo qaado inta wuxuu dhacay labadii bilood oo ina soo dhaafay oo afduubka ah oo haddeer lacagta sicir bararka keentay oo lacagta waddanka laga daabacayo keentay marka maxaa idinku mashquuliyey arrintan badroolka idinkoo waddankiibaa moodo in kulligiinu gacantiina ka baxayo oo nin keliya bal mas-uuliyiinta laga yaabay idinka ruuxiinu aydan waxba ka qaban ka qaban arrintaa aad baad umaadsantay walaal horta waxa weeye sidaad og tahay wax kastaa waa dhacaan adduunka oo dhan bay ka dhacaan maraykan ka dhacaan ingiriiskay ka dhacaan oo dhacdooyinkan aad ka sheekeynayso way dhacaan xoogaha waa jiraan xoogaha dabacsanaan oo saligumo xagga amniga iyadana waa midda uu baarlamaanku doonayo in wax laga qabto gudaha iyo dibaddaba oo puntland waxa weeye waxay hooyadii nabadday ahayd la soo celiyo nabadgelyadii baarlamaanku aad bay ugu dadaalayaan waana ku dadaalaynaa dhacdooyinkan hadda dhacdhacayana waanu ka xunnahay yani wayna dhacdaayo hadeer waad og tahay maraykankay ka dhacaysay arday iskuol ku jirto oo qori la iska mariyey meelo kaleo la iska laayay meelo dukaamo la woobay laakiin waxa ka dhacaya dhul waxa ka dhacaya puntland hadda hadda ciidamoobaa jira sida wararku hadda ay sheegayaan dawladda iyo ciidamo kale oo ciidamo ah dad dhaqaale leh ay leeyihiin oo arrintaas salka ku hayso lacagta daabacaadda ah ayaa haatan puntland tan iyo xalay ka aloosnaa haddeerna ciidamadu waxaa laleeyahay qoriga xabaddu afkay ugu wada jidhaa labada dhinacba marka sideebaa arrimo noocaas oo batrool aan la garanayn iyo shuruuc aan la garanayn siday u suurtageli kadho iyo baaristeeda aad isugu mashquulinaysaan idinkoo isku mashquulin waayo waddanka nabaddiisa aad baa ugu mahadsanta horta waxa weeye baarlamaan waa taqaanaa waa rag tiro badan oo meel isugu yimi ra'yigana waa lagu kala duwanaan karaa laakiin waxay ka midaysan yihiin waa maslaxadda dadka iyo dalka arrintaa aad sheegaysidna sida loo buunbuuninayo maaha wa waa ka jiraan laakiin aad baa loo buunbuuninayaa haddana in wax laga qabto oo la dabagalo oo arrimahaas aan colaysano ka baarlamaan ahaan baanu ku rajaynaynaa waxaanuna doonaynaa qolada iyadatan hadda waxa weeye akuleh khayrkaan anagu kamaanu doodin in laga hormariyo wax walba xaraynta iyo maslaxadda iyo nabadgelyada iyo waxa weeye dib usixidda iyo golaha wasiirada oo aan xasaanadii lahayn intaa ma garat waa garta mukhtaar intaas ayaan kudha ku dhaafaynaa waktigiibaa nagu ciriir nagu ah waa mahadsan tahay intaas ayaan barnaamijkeenii kusoo gabagabeynaynaa waxaan khadka telefoon ku wareysanayay mukhtaar axmed oday oo ka tirsan odayaasha